ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay waxay qaadeen weeraro kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye kuwa maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ah mid ka mid a weeraradaasi oo qarax loo adeegsaday waxa uu ka dhacay gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadda suuqa xoolaha qaraxa waxaa lala beegsaday goob isbaar u tiili qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ah dhanka gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin xalay waxa ay weerar ku ekeeyeen qaar ka mid a ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalk oo fariisimo ku leh magaalada buulamareer duleedkeeda diriyahan kuubka la isweydaarsanayay ayaa halkaasi laga maqlayay sidoo kale xalay waxaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay weerareen qaar ka mid a ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada kismaayo gaar ahaana dhufaysyada ku yaala baar sanguuni baar sanguuni wuxuu ka mid yahay meelaha weerarada joogtada ah ay la kulmaan ciidamada ku sugan horena ciidamada jubbaland askar badan looga laayay weeraradan xalay dhacay waxa ay ku soo aadayaan xilli shalay kamiin ka dhacay gobolka shabeellaha hoose lagu dilay askari ugandheysa mid kalena lagu dhaawacay iyadoo sidoo kalena dagaalka uu ku dhaawacmay askari ka tirsan dowladda federaalka oo ka mid ah kuwa ugandheeska la shaqaynaya ciidamada ugandheeska iyo kuwa dowladda federaalka oo lugeynayay ayaa waxaa dhabaha loogu galay inta u dhexaysa deegaanada mashallaayo iyo dalbiyaanka in muddo ayaana halkaasi dagaal uu ka socday ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ayaa waxa ay jiiteen meydka iyo dhaawacyada weeraradan waxay qayb ka yihiin weerarada joogtada ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay ku qaadayso shisheeyaha iyo maamulada la shaqeeya ciidamadooda waxaana maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya weerarada xarakada shabaabulmujaahidiin ay geysanayso kuwaas oo khasaarooyin lagu gaarsiinayo shisheeyaha iyo ciidamada la shaqaynaya